Maamulka Al Sacuud ee ka arrimiya dhulka xarmeynka ayaa si rasmi ah u ansixiyay heshiis iskaashi amni oo uu la galay hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka. Kulan ay magaalada Jiddah ku yeesheen golaha wasiirada ee maamulkan islamarkaana uu shir guddoominayay Salmaan bin Cabdilcasiis oo ah ninka haysta talada maamulka Al Sacuud. ayaa waxa ay ku ansixiyeen heshiiska ay la galeen sirdoonka dowladda federaalka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga. waxa ay labadan dhinac ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo micnaheedu yahay dagaalka ka dhanka ah muslimiinta arrimaha ay labadan dhinac isla qaateen islamarkaana ay qalinka ku duugeen ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah la dagaalanka waxa loogu yeero maalgelinta argagixisada oo iyaduna ujeedadeeda ka dambeysa ay tahay boobka hantida muslimiinta maamulka Al Sacuud ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya dagaalada ay dowladaha shisheeye ee uu uga horeeyo Mareykanka ka wada dalalka muslimiinta waxaana ay dowladdan ku lug leedahay xadgudubyo badan oo ka dhaca dalalkaas dhowaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tegay Sacuudiga isagoona halkaasi ka helay deeq bilaash ah oo ku dhow hal trilyan oo dollar xilli uu maamulka Al Sacuud kaalmaha hore kaga jira nidaamyada carbeed ee ka qayb qaadanaya duulaanka Yahuudda iyo gaajaysiinta lagu hayo muslimiinta reer Gaza waxaana deeqda ay ugu yabooheen Trump durba laga dareemaya marinka Gaza kadib markii maamulka Yahuudda uu maalmihii lasoo dhaafay kordhiyey duqeymaha wuxuusnimo ee uu ka geysanayo xayndaabka go'doonsan ee Gaza